waxaan xilligii afurka ayay ahayd qaraxa marka dhacay oo jug ayaan maqalnay annagoo oo qol ku jirna waa soo baxo oo meel biyo laga cabo marka waxaan moodayay qaraxaasi inuu yahay qarax aan noo dhoweyn kadib annagoo marka biyaha meesha ka cabayna ayaan waxaan maqlay qarax kale oo jug weyn oo agtiida ah marka aniga waxaan isdhahay waa hoobiye oo maaragtay magaalada hoobiye kusoo bilowday waxaan isiri hoteelka gal hoteelka irdiisa markaan maray waxaan arkay gaari hoomeyo oo oo nooha oo meesha ku ololeyso iyo dadkii meesha taagtaagnaa oo wada dhulka ku wada dhacay qaarkoodna ay madmadoobaadeen waan gartay laabkaan soo galay meel gudahaan soo galnay dadkii haddana waxaan arkay qaybta dambe kasoo wada cararayo oo gidaarada kasoo dhacdhacaya marka waxay ii sheegeen in gudaha xabado ay ka dhacayaan iyo bambooyin marka saasay wax u dhaceen qaar oo kasoo nin oday oo kasoo booda meel dushaane waa soo qaadnay isagoo dhahay dhabarkan ka jaray nin kale oo madaxa dhiig ka socda waan arkay nin koolbawaadiyaha oo gaarka meesha ka ahayna laamiguu yiiray waxaana qolof ololaya ayaana agtiisa yiira marka inuu dhintay inuu nool yahay ma aqaan waan gartay markaa hoteelkee weeye hoteelka aad adu ku sugnayd hoteelkan kusugna waxa waxaa la yidhahda hotel city siyada la yidhahda wuxuu ku yaala madax afka hore ee madaxtooyada waxaa u dhawaayay hoteelkan s y l marka s y l laba jidlo waaye labada jid meesha ay iska gooyaan ayuu gaarigiila isqarxiyey marka qaraxii qaarna wuxuu aaday irida madaxtooyada qaarna wuxuu soo aaday dhankan kale ee hoteelka marka saas wuxuu dhahay meeshina qiiq iyo uuraa ka kacday waa ka wada carna marka saasay wax u dhaheen anaga ciidana meesha gala haddana dagaalaa ka dhacay bambooyina ka dhex yeelay iyo xabado intaasaan ogeyn marka hoteelkiina mooyaane hoteel kale oo idinku dhow ma iyana wax ka dhaceen
ha hotel weheliye ayaa naloo sheegay dad ku sugan waxay noo sheegeen in hotel weheliye ee qaraxaas uu ka dhacay gudahana oo la galay dagaalna oo ka socdo oo xabadaha ay iswadaarsanayaan dadkii galay iyo kuwa meesha difaacaya marka ilaa hadda intii aad hotel ku sugnayd qaraxii hore markuu dhacay hoteelkaad ku sugnayd wax mayda imsaad aragtay
kolley aniga ninkii waardiyaha meesha ka ahay isagoo dhulka yaalaan arkay laamigu inuu dhintay inuu nool yahay ma aqaan laakiin meesha uuro badan iyo waxaa ka dhacay qorasaan badan aa ka dhacay aniga lafteeda qiiqi xataa iyo uuradii gadaala ii dhaafeen oo dad aniga iga sii dambeeya qaarkood inay dhaawacda aa dhici karto marka ilaahay marka hoteelkiina gudaha ogaalka ma cid baa usoo gashay
ha ha hoteelka gudaha waa loo galay hoteelka gudihiisa dagaalaa ka dhacay oo wuxuu lahaa iri dambe oo meel matooryaal iridii ayaa la jebiyey dadkii halkaasi kasoo baxeen qaarna dusha dambe oo garaash meesha ku yaal ay kasoo boodboodeen oo halkaasi ay kasoo yaaceen ayaguna marka dad intee la-eg baad isleedahay baa soo galay dable intee la-eg hoteelka
may may ma ma ma aqan mana arkin aniga laakiin kolley gaariga markuu isqarxiyey hoteelka waa la galaa lagu yiri gudihiisana waxaa ka yeeraya dhawaqa risaasaa ka dhaceysa waan gartay markaad eegtid wararka ilaa hadda aad helaysid labadii hotel miyaa la haystaa mise waa weli waxaa ka socdaa samata bixintii oo gacantoodi way ka baxday
maya hadda hadda waa noo dhowyaa meel u dhowaan taaganahay wax dhawaqo rasaas ma maqlo in maarata xaaladda ay dirtaan isleeyaha waan gartay marka hoteelka dadkan degan ama dadka joogay ogaalka yay u badnaayeen
waa dad dad caadiya iska degaa hoteelada waa dad magaalada dhan guryaha iyo hoteelada is isku siyaa loo degaa sidii hore maa qofka qofku haddoo doono hoteelo dega haddoo doono gurigoo degaa marka waa iska caadi dad caadiyahan ku ogaa kulle aniga laakiin xildhibaano iyo shaqaalaha dawladda u badnaa ayaa wararka qaarkood nagu soo gaadhayaan wallahi way dhici kartaa laakiin ano hadda wax xildhibaana meeshaas dega maba ogeenba
kaasi waxa uu ahaa muuse jiisow oo ku sugnaa hotelka siyaad oo ka mid ah laba hotel oo maanta magaalada muqdisho goorraweyd ay dabley ku weerartay waxa uu khadka taleefonka ugu warrameeyey ismaaciil xuseen farjar waxaa haatan si toosa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu jira waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qoyste haddaad maqlayso bal wararka ugu dambeeyey waxaad ka maqlayso labada hotel ee weheliya iyo siyaad
aad aad umahadsan tahay xilligii maqribnimada ee afurka la isku diyaarinayay ayaa qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada muqdisho waxaana baabu walxaa qarxa laga soo buuxiyey marka hore lagu weeraray afaafta hoteelada weheliye iyo siyaad oo ku kala yaala weheliye ku yaala waa taqaan horta jidka maka almukarama iyo hotel siyaad oo ku yaala halka jiirada hoose madaxtooye looga jiiroodo labada hoteelba isku saacad ayaa la weeraray waxaana ciidamadii weeraray ay gudaha u galeen hoteelka ilaa iminka marka rasaastu way socotaa qaraxyo way ka dhaceen wadada marka almukaramana ciidamadu way xireen ciidamo badan oo kuwa dowladda federaalka ayaa labada hotel usoo baxay waa tahay waxaan rabaa qoyska kooxaha weeraray marka xabaduna way socotaa qolyaha ambalaasyada oo aan dhawaan la xidhiiyey iyagu dhaawaca ururinayeen waxay ii sheegeen inay dhaawacyo badan qaadeen balse aanay hayo tiro koob sugan waxay kaloo waa tahay qoysta adoo raalli qoysta qasaare isna dhimasho ah qoyste waqtiga ayaa nugu yar waxaan rabaa si kooban min hotel haddaan u kala qaadno hotel weheliyo kale markaad si kooban uga hadasho hadda dableydii ma ku jirtaa mise waa laga saaray
hotel weliyo weli lama xaqiijin karo in dableydii ay ku jirto bal iyo in laga saaray intaba balse aagi hotel weliyo waxaa hoogaa ka yaraatay dhinacii rasaastii aadka badan u socotay marka ciidamada amniguna weli wax faahfaahinay kama bixin saxaafadana lamaysan hadlin waayo waxaa lala tacaalayaa sidii kooxaha looga saari lahaa laakiin dhanka kale hotel siyaad weli rasaastii ka dhex socotaa hotelka ciidamadii iyo kooxihii kalena way isxabadaynayaan aagana waxa waaye ma goob lasoo geli kara maaha ammaankiia si weyn loo tegay iyaguna waxay ahaayeen kuwo kadisa diyaarna looma ahayn oo waqti waqti afur iyo salaad lagu jiray dhimasho iyo dhaawac maxaad maqlaysaa hoteelada qaar sida weheliyo kale xildhibaanaad deganaa baa laleeyahay hotel siyaadna dad shacab ay u badnaayeen sida la sheegayo marka si kooban dhimasho iyo dhaawac maxaad maqashay hoteelada xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda way jiraan dhimasho tirali iima sheegin laakiin dhaawacyo ilaa toban iyo afar gaaraya ambalaasyadu inay soo qaadeen waa ii sheegeen